baaqan caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha tobankii december kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa qalinka lagu duugay markaasi soomaaliya meel qeyb kama ahayn amba xorriyadba maba haysan waagaa qurumada midoobay amba league of nations waagaa jiray marka waddan walbaba wuxuu ku biiray oo qalinka uu ku duugay baaqa uu taakiiday mar allaaliya markii ay xorriyadda inta qaateen ay ku biireen golaha guud ee qaramada midoobay soomaaliyana waa dabcan waa lixdankii waa kowdii luulyo markaabuu baaqu uu naqday documenti kamid ah waxyaabaha soomaalida ay hiigsanayso wa gartay markaasna uu qeyb ka ahaa xuquuqda aadanaha dambaaladeeda ee dowladda aqoonsa wa gartay marka toddobaatan sano baaqna caalamiga markii qaramada midoobey iyo dalalkii ku jira markaas la qaateen iyo lixdankii soomaaliya markii ku biirtay ilaa hadda waxa isbedelay oo xuquuqul insaanka isbedelay iyo hadafyadii laga lahaa guul iyo guul daro maxaa maxaa hirgalay wallaahi wax badan baa qabsoomay oo uu uu baaqu taakiidayo amba higsi uu gaarayo ah waxaa kamid a xorriyaddii ay qaateen mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid mid madax banaan dadka ugu tirada badan adduunyada markaa amba addoonsi uu haystay amba amba siricdibyo kale ku jiray waxaa kamid ahaa wadamadii afrikaanka ahaa oo idil waxaa kamid ah eshiatigii latin america dhulkaas oo dhan waxaa gaaray siraadkii maaragtay xorriyadda iyo xuquuqda dadkooda inay ayaga si madax banaan ay u ugu maaragtay istareexaan xuquuqda ay lahaayeen ayagoo meel kale aan looga soo qaylinayn waxaa garan karaysaa in in marka ay naqato legal framework amba maaragtay xuquuqda aadanaha sharciyeynteeda in adduunku uu gaaray heer aad u wanaagsan oo haddii sharciyadaa lagu dhaqmo xataa teena yar tahay soomaaliya haddii ay ku dhaqanto sharciyada ay qayb ka tahay waddanku waxaa umalaysaa inuu ahaan lahaa waddan nabad ka jirto oo oo oo barwaaqo ka jirto oo dadkuna isxilqaamaan laakiin dhibka wuxuu ka taagan yahay oo ahayn keliya soomaaliya oo maraykanka ugu horeeyo iyo yurubiyaanki iyo qolo walbaba ay ku tuntaan waa hoostaan ka xariiqayaa in ayna xushmaynin wixii markaa ay ogolaadeen oo maanta senefobiga amba maaragtay isirnacaybka jiro amba ku dhisan midda diinta amba midda ku dhisan caqiidada iyo fikirka iyo midabka qofka aad garan karayso inay tahay arrin aad iyo aad dhibaatay uga taagan tahay adduunyada xasan soomaaliya markaan fiirino ama geeska africa dhibaatooyin badan oo xagga xuquuqul insaanka ka jiray soomaaliya markay ku biirtay baaqa caalamiga ee ilaalinta xuquuqul insaanka ilaa iyo hadda waxbaa soo dhacayay oo xukuno military baa soo maray jabhadaa soo maray argagixisaho dadka dilaa soo maray ilaa iminkana dad badan baa cabursan oo hadalkoodii loo diidan yahay inay hadlaan oo maamulada jira ay ka hoos hadlaan aragtidaadu maxay tahay xuquuqul insaanka soomaaliya hadda halka uu marayo soomaaliya waa meel maaragtay ilaha adduunka ugu dhibka badan marka ay naqoto istareexa dadku ay ku istareexi lahaayeen xuquuqda ilaahay uu siiyey oo inay ku dhaqmaan ay tahay oo inay ku naaloodaan ay tahay waa meelaha cidhiiriga ugu badan adduunka oo ka jiray kamid taha soomaaliya maxaa yeele ka dambeyn sharci oo jirta mao jirto kii sharcigan oogaya hadda dhahayana oo waxbaan yareelaya dhahayana wuxuu rabaa in fundamentalki ahaa wixii oo asalka u dhaqan lahaa ay ka mid tahay jir saxaafadda iyo xorriyadda qofka inuu caburiyu rabaa uu yidhaahdo maaragtay waxay kasoo horjeedaa nabadii iyo noloshii raadinayni baa ka hor imaanaysa goboladan maaragtay meeshan laado somaliland waa garan kartaa iyo iyo gobolada kaleeto dalilba waxaa ka jiro maaragtay dad oo xagga damiirka u xiran baa jiro gabadhii baa jirta naciima ka digeeye in maaragtay ayagana maxaa yeelay waxay ku hadaan dheheen qowl ahaa amba fikirkii ay qabeen inay maanta ay ugu jiraan iyo qaybo kaleetoo badan oo waxaa jiro oo lagu lagu hayo cagajugleyn joogto ah oo laleeyahay maarata waanu xelaynaa amba waanu dilaynaa amba waa laydin yeelayaa oo maarata qarankiminaysin marka dhibaatooyinku waa jiraan soomaaliya laakiin waxa ugu dhibka badan oo ka jira waxay tahay riyadii asaasiga ahayd ee ahaa nolosha iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo qof iyo ti hantidiisii ayaaba dhibaata ka taagan soomaaliya ilah baan wada baryaynaa in ilaahay nabad kasoo dhaliya laakiin dadka soomaalida mar waxaan faraa in xuquuqda ayadoo socoto intuu timaado dhehayso ayna jirin waa qiimada kaali ugu raaxayso xuquuqdooda nabadgelyo tooda dowladnimo tooda maaragtay kahufnaanta musuq maasuqa iyo maaragtay eexda iyo qabiiliysiga waxaasoo dhan ayaga intuu istaagaan ay qabsadaan ay ku dhaasadaan ayagay jirtaa ayagayna ka go-an tahay waxaan ugu baaqayaa dadka ku xiran somalilan xagga damiir ku xiran in sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyadooda loogu soo celiyo ayadoon wax shuruuda lagu xereynin marka horena in la baan haynba marka waa in laga waantoobaa maaragtay xabiskan laga beegsanayo dad fikirkooda qabo oo wax maaragtay argagaxiso ah amba violence ah aan ku kacin